shirkana socon doona muddo laba cisho ah kana furmi doona muqdisho maalinta berita ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu casuumaad ugu fidiyey madaxdii kala duwaneed ee dalka soo marta si looga tashado xaaladda dalka haddou marayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa casuumaad u fidiyey madaxweynayaashii hore soomaaliya gudoomiyaashii baarlamaanada iyo ra-iisul wasaaraashii dalka soo maray muqdisho ayay ka soo degeen badigood kuwaasi oo ka qaybgeli doona shirka lagu wada muqdisho inuu ka furmo maalinta berita ah agaasimaha madaxtooyada soomaaliya xuseen sheekh maxamuud ayaa v o a kaga warramay ujeedka shirka muqdisho ka furmi doona maalinta berita ayaa casuumaada loo fidiyey madaxdii dalka soo maamusha taasoo madaxweyne xasan uu ku casuumo muqdisho shirkan wadatashiga ah agaasima aad baad umahadsan tahay ilaa hadda yaa soo gaara muqdisho muxuusa shirkan ku saabsan yahay cabdiqaadir oky waa mahadsan tahay iyo v o a dhegeystayaasha guud ahaan shirkan wuxuu ku saabsan yahay la tashi guud oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la sameynayo madaxdii hore oo dalkan soo martay oo isugu jira sida aad sheegtay dabcan madaxweyneyaal hore guddoomiyaashii baarlamaanka soo maray iyo ra-isul wasaarayaashii hore dalka soo maray ujeeddada waxa ay tahay dalka waxaa ka socda arrimo maseyri oo talooyin badan ah ayaa ka socda waxaa socda arrimo mataqaana dib u xoreynta dalka ayaa socota oo amniga ah waxaa socota dhamaystirka dastuurka waxaa socda heshiisyo taariikhi oo masiiri ah oo ay gaareen xukuumadda federaalka iyo dowlada xubnaha ka ah dowladda federaalka ayagana marka madaxdii hore ee qaranka inay taladooda dhiibtaan oo arrimaha maseyriga ee dooda mataqaana qaran ee socota taladooda wax ku darsadaan la dhegaysto ayaa loogu yeeray oo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana casuumay sidaas ayayna ku yimaadeen ilaa haddana mataqaana dadkii la casuumay qof iyo laba marka laga reebo waa wada yimaadeen insha allah berrina uu furmaa shirka
yaa jooga ilaa hadda
waxaa jooga madaxweyneyaal hore waxaa jooga ra-isul wasaarayaal hore inta badan mataqaana dadku waa joogaan dadkii uu madaxweynaha casuumay qof iyo laba mataqaana codu daaratay oo arrimo loo qaateena ku maqnaa ma ahaane dadkii la casuumay waa joogaan imise maalmooduu shirku socon doonaa shirku wuxuu socon doonaa laba maalmood oo madaxda mataqaana qaranka ay warbixino dalka iyo ay ku siin doonaan xaalka socda iyo qorshayaasha dhow iyo madaxdii horena waxay tala ka bixin doonaan waxyaabaha mataqaana dowladda howlaha ay waddo oo national prioritiska ah ama mataqaana ahmiyadaha qaran ee socda oo ugu horeeyo mataqaana dhamaystirka dastuurka iyo dib u xoreynta dalka oo labada meel fiican marayaan insha allah
madaxda cudur daaratay ee aada hali labada ah madaxweynihii talada ugu horreeyay madaxweyne xasan ma ka mid yahay mase waa yimid
waa maaragtay waa ka mid yahay cudurdaar loo qaateen uu mataqaana cudurdaartay madaxweynahana waa isla hadleen waa maaragtay waa fiicanyi wan gartay agaasima si weynaa isha loogu hayay shirkan kii madasha ka horreeyey baarlamaankii dib uu u furma labada labada aqalba marka dad badan baa isweydiinaya puntland oo aada ogeed inay ka maqnay shirkii hore iyo doorka hadda marka wax isbedela miyaa jira dhinacaas
dabcan si oo maaragtay isku soo dhawaasho waa jiraan oo maaragtay meel fiican wax marayaan in laisu yimaado oo la wada hadlana waan rajeynaynaa oo puntland ay wada hadallada kusoo biirta haddii alla idmo madaxdii horena waxaan rajeynaa ayagana inay mataqaana talooyinkaas ay qayb ka qaadan doonaan haddii alla idmo shirkan maxaa soo dedejiyey dalku dagaal buu ku jira al-shabaaba dowladdu bilowday waxaa kaloo aada isha loogu hayay arrinta madasha marka ma waxaa jiro wax weyn oo deg deg ahoo dalku hadda uu madaxweynuhu raba inuu sameeyo ama la dareemay dabcan mataqaana wax weyn ayaa la sameeyey wax weynna waa soo socdaan oo dhanka wanaaga ah oo dowlad dhiska soomaaliya ah oo ay ugu horreyso heshiisyo qaran oo la gaaray oo dhamaystirka dastuurka loogu talagalay oo ujeeddadooda ay tahay marka madaxdii hore ayagana mataqaana dareen ay ka muujiyeen qodobada qaar oo heshiisyadii lasoo saaray ah sidaa darteed madaxda in la maqlo oo hore taladoodana la dhegaysto inta aan mataqaana baarlamaanka u ansixinin dhamaystirka dastuurka iyo dibwedistiisa ayaan rajeynaynaa marka in aragtidooda la dhegaysto si mataqaana baarlamaanka naftiisa u tixgeliyo dowladdana u tixgeliso insha allah
marka shirka waxaa lagu lafagurayaa tabashadii iyo war-saxaafadeedka ay soo saareen iyo doodihii waaweynaa ee la xiriiray go-aankii madasha ujeedku waa taas
guud ahaan tale ayaa loogu yeeray in mataqaana howlaha dalka ka socda ay ay ay tale ka dhiibtaan dabcan waxaa laga yaabaa qodob heshiisyo mataqaana waaweyn oo la gaaray mid ka mid ah oo qodobadiisa ay mataqaana wax ka yidhaahdeen marka taana waa ku jirtaa laakiin si guud ayaa talada dalka iyo meesha ay wax marayaan iyo wax soo socda cabdulqaadir okey v o a muqdisho